laga soo bilaabo horaantii sanadkan ayaa bilba bishii ka dambeysay waxaa sare usii kacayay sarifka lacagta dollarka taasoo sababtay in ganacsiga uu isbedel ku yimaado islamarkaana bulshada ay dareemaan culays badan oo xagga nolosha ah raashinka qutul daruuriga iyo waxyaabaha nolosha lagama maarmaanka u ah ayaa inta badan lacaga lagu daray taasoo bulshada ay xamili waayeen laakiin iminka waa uu ka wanaagsan yahay ganacsiga sidii hore kadib markii dowladda dalka kenya ay isku dayday inay xakamayso sarifka doolarka oo maalinba maalinta ka dambaysa sare usii kacayay axmed xasan xuseen waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa soomaalida isliin waxa uu sheegayaa in dowladda ay xakamaysay sarifkii doolarka ee sare usii kacayay taasina ay sabab u tahay ganacsiga inuu wanaagsanaado waxyaaba hadda ganacsiga inuu soo wanaagsanaado sababay waxaa ka mid ah inuu hadda doolarka hal meel u taagan yahay ay dowladda ku yara guulaysatay inay doolarka meel istaajiso taasoo hadda xoogaa aada u malaysid inay ganacsigu iyo dhaqaalihii dalka dib usoo kabanayo dhanka kale najmo axmed waxay iyaduna ka mid tahay dadka ku nool magaalada nairobi waxa ay sheegaysaa in bilooyinkii lasoo dhaafay ganacsatada ay alaabaha qiimo badan ay ku kordhiyeen balse iminka ay waxyar hoos u dhigeen taasina ay caawisay nolosha bulshada runtii haddaanahay bulshada soomaaliyeed ganacsatada marka hore aad adeegyada aaday qaali u ahaayeen doolarkana saaid u kacsanaay maalin maalinta sii dambeysana wuu sii qaaliyoobayay marmarka qaar hataa waxaa laga yaabaa markaa wax sarifano inaan waxba nooga soo haraynin maadaama baahiyaha bulshada ay fahmeen ganacsatada waxay bilaabeen inay adeegyada hore qaaliga ahaa ee waxya kastoo hoos u dhimaan bulshada say u qanacdo dad oo waxaa iska jiro reer tabareeda aanan awoodin waxyaabaha qaar aanan gadid karin daaso ay marka ay u fahmeen bulshada ganacsatada alaabyadii hore ee qaaliga ahaayna oo waxyar in aad sidii hore ee ahayn dareemaynaa axmed xasan ayaa mar kale waxa uu tilmaamayaa in mararka qaar ay khasaare la kulmaan ganacsatada aysan mar kastaba keliya aysan eegin faa'iido badan oo mararka qaar ay danta ku qasbayso in wax yar ay ka raadiyaan alaabihii ay dibadda ka keeneen si aysan baqaarada ugu oolin
khasaaro waa imaanayaa doolarku markuu kor u kaco alaabtii qiimaheedu waa isbedelaysaa taasna waxaan ku saameynaa qiimihii inaan isku dayno bal annaga wixi aan wixii aan ka raadin jirnay oo kale inaan hoos u dhigno si alaabta u dhaqaaqdo ay u socoto aysan noogu fariisanoo dukaamada aysan u yaalin waxaana ku ku xakameynaa inaan anaga aan nusqaamino bricekii alaabta aan gadaynay aanan ka raadinin wixii hore aan ka raadin jirnay sidaas ayaan ku ayaan ku xalinaa arrinta intisaar saale xuseen v o a nairobi